munaasabad kooban oo ka dhacday wasaaradda maaliyadda ee dowladda puntland ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdulaahi sheekh axmed iyo sidoo kale kusimaha taliyaha ciidanka booliiska dowladda puntland cabdulqaadir shire faarax ereg gudoomiyaha gobolka madow xasan maxamed khaliif iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dowladda puntland ugu horreyna kulankaasi waxaa ka hadlay kusimaha maaliyadda gobolka mudug oo horay u sii waday xilkaasi cabdi jaamac oo ahaa kaaliyaha xisaabiyihii gobolka mudug ee koob iyo soddonkii bishii maaris oo ku dhintay qarax lagula eegtay gudaha magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxyaalaha uu wareejinayo iyo sidoo kale wakhtigii loo soo dhiibay xilkan maanta waxaa sharafii ah iyo xukuumadda ila joogta inaan xilkii wareejinayo isagoo fiican oo sharaf leh kuna wareejinayo xisaabiyaha cusub ee lasoo magacaabay xasan cabdulaahi aadan galkiisiina waa kaxay wareejinta waxyaalahan wareejinayo waxaa ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxaa mushaar qaata lixdan lixdan iyo lix qof saddex dhimasho weeye waxay dhinteen intay kaarka dowladda ka qaatay kaarka hay-adda qaateen bay bay dhinteen waxaa ku jira xisaabiyaha idman ee dowlad degmada xarfo ee degmada galdogob oo la yidhaahda saalax ciise cilmi waxaa ku jira xisaabiyihii gobolka siciid cali yuusuf waxaa ku jira nin shaqaalaha ka mid ahaa oo la yidhaahdo maxamed faarax caydiin baa ka mid ah saddexdaasi waa dhimasho saddex iyo lixdanka kale shan baa howlgab ah oo aan shaqayn oo is dowladda u shaqaynin waxaa ku dhacay xanuuno ama mataqaanaa barelaysan noqdeen ama maskixiyan ha u xanuunsadaane waxaa shaqada si toosa usoo gasha konton iyo sideed shaqaale ah waxayna aad iyo aad mataqaanaa u gutaan xilkooda si ay wasaaraddu u socoto waxaa nala shaqeeya turbataariyo soddon iyo shan qof meelahaasa turbataariyadaas waxaan u malaynayaa shan nin baa hadda xiran oo shilkii maalinta dhowdu xiran soddonkiina waa shaqaynayaan waxaan kaloo wareejinaynaa wasaaradda maaliyadda baloogan gurigan oo ka kooban guriga xafiiskan aan ku jirno xafiiskaan ku shaqeeyo kaaliyaha oo ku xiga xafiiska kastamada kan canshuuraha beriga xafiiska duulista hawada qolka kaydka iyo waardiyaha waxaan kaloo wareejinaynaa waxaa wasaaradda u shaqeeya lix gaari waxaa kala wada lix gaari lix darawal lixdaa gaarina waa shaqeeyaan waxaa fadhiya saddex saddexda hala xaraashaalay waa shaqayn waayeen haatana howlaha guud ku wareejiya la yidhi sidaan amarka wasaaradda ka haysano waxaa hadallo kooban halkaasi isaguna ka soo jeediyey xasan cabdulle oo ah xisaabiyaha cusub ee gobolka mudug kaas oo ay si rasmiya loogu wareejiyey xilka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ee gobolka mudug xilka dowladdu waa meerto ninkii maanta jooga beri ma joogo ninka aan maanta joogina berri buu joogaa mana aha in la kala fiican yahay ee sharciga ayaa qofna madaxweyne ka dhigay qofna ka dhigay qofka xafiisyada xaaqa qof shaqadiisa laga maarmo na ma jiro qof kasta meesha uu joogo ayuu wuxuu ku leeyahay waajibaad lagu leeyahay oo xaqa iyo xuquuq uu leeyahay oo dastuurka labaduba siiyey waxaan rajaynayaa inaan haddii ilaaha idmo aan guto xilkayga si waafaqsan sharciga iyo dastuurka haddii lahaydna gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif oo ka qayb galay kulankaasi ayaa sheegay inay muhiimaddu tahay wada shaqaynta maamulka gobolka iyo wasaaradda maaliyadda dhaqaalaha waxaa la rabaa markii dhaqaaluhu waa inuu meeshii loogu talagalay maraa waana inuu waa inuu gobolka la shaqaynaya laakiin hadduusan la shaqaynin wax faa'iida uma leh hadalka inuu kaliir yahay oo cad yahay baa fiican waxaa weeye dhaqaalaha waa in lagu difaacaa danaha dadka waa in lagu qabtaa oo lagu horumariyaa guddoomiyihii gobolka markaan ahay hadduusan ila shaqaynayn dhaqaalaha la soo saaraa waxba faa'iidaa ma leh haddaan ninka matalan taliyaha qaybta uusan ila shaqaynayn oo aynaan wada shaqaynu jirin yacni faa'iido kuma jidho horumarna gobolka uma leh waxaan leeyahay ha la wada shaqeeyo idinkuna nala shaqeeya waxa la soo saarana ha la xafido wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dowladda puntland oo kulankaasi ka hadla ayaa sheegay inuu yahay mas-uulkan mid aan ku cusbayn shaqada wasaaradda maaliyadda horena uga soo tirsanaa shaqaalaha wasaaradda maaliyadda halkaasna uu doonaya inuu kasii wato shaqadiisa dhammaan marsharifta ka soo qayb gashay ay ugu horreyso wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha cusub hadda la magacaabay iyo kusimihii hadda wareejiyey saraakiisha ciidamada qalabka sida dhammaantiin saxaafadda waa ini salaamaya xisaabiyaha cusub anuu maanta u hambalyeyn maaye ducu naga mudan yahay meel xil adag oo runtii aad iyo aad iyo aad u adag buu wajihi doonaa insha allahu tacaala dhabar adeegeeda iyo mas-uuliyaddeeda iyo taxamulkeedana waa uga fadhina haddii lahaydno wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda puntland cabdulaahi sheekh axmed oo gebagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in maanta laga bilaabo xisaabiyaha gobolka mudug uu yahay xasan cabdulle lagana doonayo inuu la yimaado shaqo furfuran iyo weliba shaqo badan oo dhanka gobolka
xilkaa iyo kalwarjintaasi waa dhammaatay maantay saacaddaa laga bilaabana waxaa mas-uuliyadda gobolka mudug wasaaradda maaliyadda haya xasan xasan waxaan rabaa inaan u sheego waa meel xasaasi ah dabcan waxuun waad kala socotay shaqaalaha wasaaradda waad ahayd laakiin mas-uuliyad baa timi hadda culus oo meel adag aad ka shaqaynayso wax adag aad ku shaqaynayso oo controol iyo lacag iyo hawl iyo kormeer iyo shaqaale iyo dhisme iyo gaadiid iyo intaba ah iyo cashuur cashuur ururin wax saaran maaha in lagu kontaroolo dadka ururinayaan wax saaran maaha waxa weeye shaqo joogtaa oo maalin walba socoto weeye waxaa la rabaa marka hawshaa in aad ka soo baxdo waa kuu ducaynanaa in ilaahay kuu fududeeyo waana lagugu eegayaa waa lagugu eegayaa xasanow meesha ma aadan qaadan shalana waynu wada hadalnay waa dardaaran
wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay nidaamin iyo weliba shaqo ay wadaan ka wasaarad ahaan wasaaradda maaliyaddu ay ku howlan tahay xilli uu ka hadlayana waxuu yidhi wasaaraddu horumar bay waddaa xarun bay ka dhisaysaa weyn caasimadda garoowe waa ka dayactiray dhismayaashii hore oo boosaaso qardhow waa dayactiray waxaan wadnaa gwaardafuuy baargaal iyo caluula halka waxaan ka dhisaynaa gaalkacyo waxaan ka dhisaynaa xarun gobolka ah oo tan ka ballaaran waad aragteen baan u malanaya madaxtooyada kusoo jeeda oo deerkeedu hadda jiro haddaanuna bilaabaynaayo maantaanu insha allahu ballansannahay injineerka iyo naqshadiiyo inaanu isla habayno